bismillaahi raxmaaniraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyo dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiinaynu ku wada ugu waaweyn madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo sheegay in dowladda federaalka ay qorsho u dejisay dagaalka ka dhana kooxda shabaaba horo dheeraada uu ka soo baxayo khasaaraha ka dhashay qarax gelinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada jalalaqsi ee gobolka hiiraan maamulka degmada jalalaqsi oo sheegay in dad loo qabtay qaraxii ka dhacay degmadaasi jalalaqsi oo dhaliyey khasaare kala duwan ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya uu magaalada muqdisho ka soo dejiyey qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay magaaladaasi jalalaqsi dowladda federaalk ee soomaaliya oo ka hadashay heshiis ay kala saxiixdeen dowladaha soomaaliya iyo kenya oo muran xoogan dhaliyey dowladda federaalk ee soomaaliya oo howlgallo ballaaran ka fuliyey qaybo badan oo ka mid ah gobolka galgaduuda mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo dhiirigelin ugu tegay cutubyo ciidan oo ciidamada deegaanka uu ka qaybgelaya dagaalka ka dhan ah dagaalamayaasha shabaaba wararkii ugu dambeeyey xaaladda dalka naijer
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan jimco wanaagsan ayaana howdadii ka leenahay akhyaartana dhegaysataay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsane magaalada muqdisho ayaad naganaga dhegaysanaysaan muujada heerka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megartis warkii oo dhan haddii aanu ku bilaawno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa si faahfaahsan kaga hadlay qorshaha dowladda federaalk ee soomaaliya ay u dejisay dagaalka ka dhana kooxda shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug halkaasi uu ka socanayo abaabul dagaal oo ka dhana kooxda shabaab ayaa madaxweynuhu waxa uu si adag uu kaga hadlay qorshaha dowladda federaalk ee soomaaliya ee dagaalka ka dhana kooxda shabaab madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in lasoo afmeeri doono dhowaan dagaalada wejiga koowaad kadibna dowladda federaalk ee soomaaliya qorshihii ay dejisay ee dagaalka ka dhana kooxda shabaab lagu howlgeli doono madaxweyneha waxa uu sheegay in ay u dejisay dowladda qorshe ah in marka hore wejiga koowaad labada degmo ee ay dagaalamayaasha shabaab kaga sugan yihiin maamulka galmudug in laga soo gabagabeeyo islamarkaasina muddo kooban gudahood ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya degmooyinkaasi ay gacanta ku dhigaan intaasi kadibna ay dowladdu qorsheynayso siduu madaxweynuhu sheegay in la gudagalo wejiga labaad ee dagaalka ka dhana kooxda shabaab muddo kooban gudahood si buu yidhi loo sii ambaqaado ee dagaalka wejiga labaad iyadoo dowladdu ay khibrad ka heshay dagaalka wejiga koowaad sida uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu sheegay madaxweyne xasan sheekh ayaa mar uu hadlayay waxa uu sidoo kale si gaara uu kaga hadlay dagaalka ka dhana kooxda shabaab waxa uu soo hadal qaaday deegaanada ilaa iyo xilligan dowladdu ay guulaha ay ka gaadhay waxa uu tilmaamay qorshaha ugu waaweyn ee dowladdu u dejisay dagaalka shabaab inuu ahaa saddex qorsho oo mid ay dowladdu kula dagaalamaysay dhinaca maaliyadda dhinaca fikirka iyo weliba dagaal toos ah oo ay dowladdu la gelaysay kooxda shabaab dhinacyo ayuu sheegay in dowladdu guulo waaweyn ay ka gaartay marka la eego dagaalka shabaab sidoo kale waxa uu sheegay inay kala horeeyaan sida guulahu ay dowladdu uga gaartay dhinacyadaasi kala duwan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa tilmaamay in rajo ballaaran uu ka qabo in dhowaan lasoo afmeeri doono shabaabka ku sugan deegaanada galmudug sida isagoo hadalkuu dhigay
mudanayaal golaha wasiirada galmudug waxaan rabnaa wax badanood ogtihiinna inaan idiin sheegno waxyaabaday in guud ahaan fayskii koowaad ee dagaalka aan soo gabagabayno labada degmoo yaryaroo maxaanku irahdaa uu ku haray dhulka galmudug uga haray khawaarijta uga hartayna inaan inaan ayaguna aan aan dagaal ku qaadno meesha ka bixinno kadibna aan ujeedsano labada dowlad goboleed kale sidaas waxaan markaas declaar garayn doonaa galhareeri iyo meesha la yidhaahdo ceelbuur marka aan istaagno in maxaanku idhahdaa fiiskii koowaad ee dagaalka uu dhammaaday oo lasoo gabagabeeyey fiiskii labaadna la bilaabi doono labada dowlad goboleed ee galmudug iyo hirshabeellena ay ka madax bannaan yihiin khawaarijtii labada dowlad goboleed ee kale koonfur galbeed iyo jubbalandna aan u xeydxeydan doono markaan ayagana aan hore ka bilaabi doono insha allah ayaguna muddo kooban aan kusoo gabagabayn doono saan rajeynayno leanna intii hore waana ka khibrad badannahay waana ka waaya aragsannahay waana ka xoog badannahay hadda marka ididiilada aan qabnaa ee mustaqbalka ahay aada iyo aad ayay u fiican tahay waxaan rabaa inaan wax yar gadaal ugu noqdo lix iyo toban sanay kusii dhadhowdahay inta hadda khawaarijtu ay dalka soomaaliya ay afartan dowlad goboleed ay ku habsadeen oo ay haysteen lix iyo tobankaas sano afartan dowlad goboleed dhibaato aada iyo aada u ballaaran ayaa ayay gaarsiiyeen afartan dowlad goboleedna waa afartan gol dowlad goboleed dhul ahaana soomaaliya dabcan dhulkii soomaaliya badankiisa waa yihiin dadka soomaaliyeed badankiisana waa ku nool yihiin afarta dowlad goboleed marka laisku daro dhaqaalaha soomaaliyana waxay u yihiin udub dhexaaday u yihiin ayaguna afartan dowlad goboleed hadday tahay beer iyo hadday tahay bar intaba marka dhinac walba marka loo fiiriyo dhibaato xoog lahoo soomaaliya haysatay ahayd in al-shabaab khawaarijta ay afartan dowlad goboleed ay ku habsadaan su-aasha waxay tahay maalintii ay yimaadeen al-shabaab ay soo baxeen magacooda bannaanka la yimaadeen ilaa maanta dagaalku waa socday marka asbaabihii waxaan rabaa wax yar inaan gadaal ugu noqdo dagaalku lix iyo toban sano oo uu nagu soo gaaray maantana aan rajada badan aan u qabno marka koowaad waaye sanadkii taaramkii horeon aniga madaxweynaha ahaay laba kun labaiyo toban laba kun toddobaiyo toban sidaanoo kale dagaalka al-shabaab waa waa naga go-nayd waana qaadnay waxaan taargadgaraynay degmooyinka inaan ka xoreyno aan dhulka bixino degmooyin badan oo sodomeeye ah ayaan berigaas shabaab yaan ka bixinay laakiin nasiib daro degmooyinkii waxay noqdeen jasiirado ku dhex yaallo badweyn shabaab ah dhexdeed jasiirad ku taalay noqotay waa cunaqabateeyeen dadkii dhibeen degmooyin badanoo almost hadda waxay ku dhadhow yihiin inay tirtirmaanba oo dadkii waa nolosha oo adkaata awgeed looga guuray iyo abaaraha iyo maxaanku irahdaye cimilada isbedeshay oo isbiirsaday ayaa degmooyinka qaarkood waxay hadda ku dhow yihiin in ay baaba-aan sababta kale oo ugu weyn oo dagaalka al-shabaab loo dhaqaaji waaye waxay ahayday siyaasad dowlad soomaaliyeed ay leedahay oo lagula dagaalamayo al-shabaab oo aada u qeexanoo cad ma ay jirin sidaas daraaddeed soomaalida xukuma ma ay jirtay meeshii ili ka dhaca carabka ayaa buuxiya meeshii haddii annaga aan siyaasad aan cad oon leenahay aan la imaan weynay waana dadka waana loola yimid marka idan shabaab annaga bes khatar naguma aha gobolkay khatar ku yihiin caalamkay khatar ku yihiin ajendaha ay leeyihiin ajenda local oo soomaali ku kooban maaha ajenda caalami ah ayay leeyihiin oo waxay qabaan caalamkao dhan in maxaanku irahdaa tallaab laga qaado sidaas daraaddeed laba siyaasadood oo mid isku ah ayaa ayaa naloo gaaray saaxiibada dadka naga naxayo noo turaayo jecel ina shabaab la diriraan ayaa qaatay qaraar siyaasadahaasay gaareen siyaasaddaas mid waxaa la yidhaha containment policy ama shabaab ha lagu celiyo soomaaliya yuuna ka soo bixin yuuna banaanku soo bixin oo gobolka una khatar gelinin oo caalamka una khatar gelinin bal meeshaan ay joogaan intii xal loo helaayo meeshooda ha lagu celiyo oo marka siyaasaddaas waxay ahayday maxaanku irahdaay hala xuduudaha iyo buffer zones iyo waxaa hala sameeyo oo nimankaani markay soo dhaqaaqa ama dib ha loo riixo siyaasadda labaadna waxay siyaasad ahayday awoodda shabaab hoos ha loo dhigo degrading ama hala tabardareeyo oo madaxdooda hala dilo maxaanku irahdaay dugsiyada ay wax ku tababartaan marka qaarkood hala weeraro cunaqabatayna ha lagu soo rogo si aanay awood ugu helin inay afkaartan qalloocan oo dhibka badan ay wataan inay dhoofiyaan oo ay dibadda u qaadaan ayna ugu helin muxuu ahay fursad labadaas siyaasadood ayaa shaqayn jirta marka waa aragteen madaxda shabaab waa la dilay qaarkood halkaan magaalada dhuusamareebaa lagu lagu dilay qaarkood jamhuuriyadda deesadeeda kala duwanaa lagu dilay qaar waa la xirxiray wax badanaa lagu sameeyey qaar cunaqabateyn iyo muxuu ahay madaxa lacag madax furasho ah ayaa lagu soo rogay dhibaato waa socotay yacni siyaasadahaas marka siyaasado oo kulli khasaaro ma ahayn mar walba shabaabna waxbay u dhimayeen fursad uu kusii bulaalana waa u diidayeen intii suurtagala waa la celin laakiin shabaab niman dhib badan waa argagixisoo dhamma meel kasoo joogto haddii ba meel xoogga laga saaro si ay u amaaraystaan oo meel kale u aadaana yaqaanaan haddii madax la dilay madaxdii hore madax kasii xag jirsanay ay soo saareen haddii maxaanku ihahdaa meel tababara laga burburiyo maanta dambaba tab- xeradii xero ka weyn oo tababaray xagga ka dhisaan marka nimanku niman oo yacni dhinac walba u waxaysan ayay ahayn siyaasadahaas marka waxay sababeen inay shabaab ay- ay baabi'i waayaan annagu markaan waxaasoo dhan aan daraasaynay waxaan go-aansanay marka in siyaasad soomaaliyeed oo shabaab lagula dirirayo la keeno mushkiladda ugu weyn oo na qabsatay intaan bannaanka joognay iyo intaan kaambeenka siyaasadda ku jirnay oo dhan waa fikiraynay ilan meeshii waa tegayaa bes macno ma samaynaysa haddaadan muxuu ahay wax isbeddel ah oo la taabo karo oo duruuftii dadka wax ka bedel aan la keenayn daraasaad dheer iyo doodo dheer dheer dheer aada u dheer waqti dheer sanadana qaatay kadib waxaan go-aansanay siyaasad soomaaliyeed oo shabaab lagula diriro inaan la nimaado labadaas siyaasadoodan hore hal mid ay ka midaysnaayeen dhammaantood waxay ahayd military dagaal military ku wajahan ama cir ha laga duqeeyo ama dhul ha laga gaado ayay ahayd shabaab inaan military bas dagaalkiisa aanu ku filnayn aa noo soo baxday oo loo baahan yahay farontiyo kale oo military ahayn in lagu furo sidaas daraaddeed siyaasad saddex tiir ku salaysan ayaan ayaan soo soo dejinnay oo ah tii militariga ahayd in lasii wado lana sii xoojiyo in shabaab waa waa organization ama urur ku salaysan caqiido ay ku doodaan inay caqiidada saxdeeda islaamka iyagu ay yihiin dadkan muslimiinta soomaalida soomaalida waa hal qowmiya
jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa ayuu ahaa geesaha kaleetana maamulka degmada jalaalaqsi ayaa faahfaahin ka bixiyey qarax xoogan oo ka dhacay degmadaasi jalaalaqsi ee gobolka hiiraan kaasoo dhaliyay khasaare kala duwan oo isugu jiro dhimashiya dhaawac maamulka degmada jalaalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in dad loo qabtay weerarkaasi ismidaaminta ahaa oo sababay khasaare isugu jira dhimashada dhaawac ku dhowaad dad ee markaasi toban ruux gaarayo marka laysku daro wadarta tirada dhimashada iyo dhaawacyada ka dhashay weerarkaasi waxaana la warinayaa inay kordheen khasaaraha dhimashada ee weerarkii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay ee shalay degmada jaalolaqsi ee gobolka hiiraan dadka ee weerarkan uu ku dhacay waxaa ka mid ahaa gudoomiyii degmada jaalolaqsi oo isaga bartilmaameedka weerarka ahaa sida uu sheegay haddaba gudoomiyaha degmada jalaalaqsi nuur dheere oo laanta afka soomaaliga ee v o edu waramay ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkan degmada jalaalaqsi ka dhacay
saacaddeeda hadlaysa magaalada degmada jalaqsi waa waa xaaladeedu waa xaalad nabdoon awalna macnaha waxaan wax dhuudhuumasho ku yimaado oo dhuumasho ku imaanayay ahaayeen taargalay lahaayeen marka taargal- taargalkakoodina ilaahay baa fashilay lababaa kusoo korortay labaa kusoo korortay oo dhaawacay u dhimatay hadda hadde waa sideedan malay dadkooda anigoo ahaa ilaaha naga bixiyey marka meeshana waxaa hadda fadhiyey oo anigii ilaaladeydii iyo dad hadda akraba noo ahaayo oo hadda dadka cadowga hadda la dirira ah meesha aan fadhinay bulsho dadka la wada la wada dirirsan cadowga la dagaalantay aheyd oo maanta qof garawaayo oo had- la aqoon waayo haddii magaalada soo gasho waa soo sheegi jireen cadowgana ee ishaag hadda si toos ah soo lugeynaayo ma uu soo gelinin nimaan iyo- nimaan iyo soo qaadaan meesha jooga iigu keenay oo xariirkaas la lahaa asigana wuu ii xiran yahay oo hadda waa soo qabtay oo nimanka corruptionka ula lahaa iyo hadaladii uu ka shar- een, ku hadleen iyo waxaasoo dhanba waa waa waa soo helay gaariyaana lagu keena maana hadda nin magaalada iyo soo soo dhex maray bulshadii ay iyo aragtay ay qarisa maaha laakiin dhagarta cadowga si walbay kugu soo gelayaan marka nin la shaqay jiray weligood la shaqay jiray oo dad badan hore u dilay laakiin een, xoogaa lagu qadiri jiray een, marka nin xoogaa reer islaam oo reer islaam ahaan lagu qadari jiray oo dadkana dili jiray oo kan hadda ay ii sheegeen booca iyo dhulkan joogo loo soo xil saaray oo dadka masaakiinta een, hore u laayay isba alowgaas marka nin la mid ahaa oo qarsoonaayaa jiray ninkaasaa ii soo qaaday oo keenay xiriirkii saaka ay isla bilaabeen iyo hadda ka dhexaysay een, markii oo isbitaalkii dadkii dhaawac ahaa iyo wixii baalkii la iskugu geeyana haddana asagoo meeshii goobtii joogo dadka tirinayo meel qofood oo waxa dhintay iyo haddana hawshii ku dhex jiraan soo qabanay toban jeer uu ii yimid waa iga tegaaye waa ii imaanaye waa iga tegaaye wax yar iila fadhinayo teleefon ula istaagayo markaan hadda qaraxa dhacaayo wuxuu uga maqnaay afar daqiiqo ilaa shan daqiiqo uga maqnaa marka ma sii sharaysan wax adigu afar daqiiqo shan daqiiqo camal asagoo imoog na- ninkaan ordaaya na soo galay marka nin adigu kula fadhiyo shan jeer teleefon la istaag na kuu imaanayo baxaayo soo noqonayo lambaradii marka ilaa xiriirka la sameynayana adigu waa baabaarnay ragga hadda shabaab ayna ahaayeen raggaas uu la hadlaayay markii qaraxa dhacay ka bacdina haddana oon haddana xiriirkii haddana waa uu sii jiriyey haddana taraafika gacanta anaa ku haayo waay kolley maxkamad baad u gudbin doontaa ya mar hadduu gacanta soo galay oo maxbuus uu yahay maxkamadaan u gudbina laakiin aad waxaa u fiicnaan lahayd intuuna gacantayna soo gelin waxaana intaanu xaqiiqaa haddaan hay lahaa maanta ragga la duugaayo lala duugi lahaayo cadowna aniga weligay xabsi ma geyin maanta inaan xabsi u dirana waxaa keenaya waxaa waaye gacanta uu soo gala wa bal nooga sheekee seebuu qaraxu u dhacay goobta aad fadhiseen iyo qofka isqarxiyey ee sida uu ku yimid iyo sida uu qaraxu u dhacay
gudoomiyaha degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ee soomaaliya ayuu ahaa faahfaahin ka bixinaya weerarkii ka dhacay degmadaasi jalalaqsi mar uu la hadlayay laanta afka soomaaliga ee v o e-da geesta kaleetana isla wararkaas haddii aan sii eegno magaalada muqdisho ayaa la keenay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmo weerarkaas kuwaasi oo magaalada muqdisho ay kasoo dejiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya hay-adda soodma iyo xubno kale oo maamulka hirshabeelle ka tirsan waxaana lagu dabiibayaa dadkii ku dhaawacmo weerarkaas gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho cisbitaalada ku yaalo ugu dambeyntii galbeedka africa ee urur goboleedka ecowas waxaa lasoo warinayaa inay amreen in la howlgeliyo ciidamo heegan ah si loo soo celiyo dimuqraadiyaddii niger kadib afgembigii hogaamiyaasha ee markaasi dalkaasi afgembiyey waxaa sidoo kale loogu baaqayaa in xukunka dib loogu celiyo ama dowladda rayidka ama hanaankii dimuqraadiyaddii ee niger la soo celiyo urgoboleedka ecowas oo shir deg dega yeeshay goor sii horeysay ayaana soo saaray ah howlgelinta ciidamadan markaasi deg deg ah ama ciidamadan heeganka kuwaasi oo loo diyaarinayo in awood lagu soo celiyo dimuqraadiyaddii niger ka jirtay taasi horaanta todobaadyadiina weedaartay uu ka dhacay afgembi military oo xukunka laga tuuray madaxweynihii wadankaasi niger gudaana warkaad kala socoteen raadiyaha dalsina muqdisho oo naginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel